In ka badan afartan arday oo isugu jirta danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ka helay iskuulka Banaadir ee magaalada Beledweyne. Ardaydan ayaa awoodi waayay inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada kuwaasoo ka soo jeeda qoysas danyar ah. Maamulaha iskuulka Banaadir Axmed Cilmi Nuur ayaa raadiyo Beerula uga warramay tirada ardayda heshay fursadaha waxbarasho.
Ee dadku isku mid ma aha ee duruufo badanna way jiraan hadba ardayda annaga kuma heerino ama kuma burino wax dhaqaale yari ah saas darteed waxa waaye arday walba wejigiisa ayaa lagula mucaamilaa dad waxaad arkaysaa waalidiintii ku keenaan ima awoodo dhahay anna marka dad wax soo bartayna maadaama aan nahay inaan waxbarashadana muhiimadda ay leedahay waa adiga qofna waa dareemi kartaa annaga ma haba yaraatee lacag la'aan arday aan u burino ma jiro waa la mucaamilnaa waa la soo dhoweeyaa ee waxaan jecelnahay bulshada inuu ardaygaas hadhowdii uu ka qayb qaato saas darteed caawinaad aan u fiidanaa waan dhigtaan iskuulaadka waa lambar badan waa sida aad sheegtay ardayda aad siiseen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ee danyartii agoonta imise ayay gaarayaan tiradooda walaahi tir ahaan haddii la yidhaahdo ma yaro waxaa laga yaabaa galaaskiiba in dhowr arday laga helo afar shan laga helo saas darteed hadda ma ii tira koobna laakiin nambar aad u badan waaye walaahi average celcelis marka loo fiiriyo afartaas boqol ama arday islalad ha noqdaano ama arday danyar ha noqdaano ama arday agoon ha noqdaano adiga marka ugu yartahay soddon arday afartan arday oo free ku dhigataa way jiraan iskuulka qaabna waxay idinku soo kala gaareen ardayda danyartii aad sida bilaashka waxbarashada u siiseen qof annaga waa kuu sheegay iskuulka waxaad dhigato dad waaweyn ayaa lagu tababaraa marka waxaad arkaysaa waana aragta hadda waxbarashada faradii ka badato waalidka wuxuu ku leeyahay ardaygan waxaa laga yaabaa dhowr iskuul inuu dhigto qayb scientific uu dhigto qayb uu dhigto computer aan dhigan oo yidhahdo qayb luuqadii uu dhigto caafimaadka u baahan yahay saas darteed wuxuu ku leeyahay aniga waalidka maba awoodaba qaar ka mid a ardayda hesho fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliya maamulka iskuulka banaadir macallimiinta noo dhigta aaday u wanaagsan yihiin khayr allah siiyo waxaan rajaynayaa inaan xeer ka gaaro caafimaadka oon kusoo biiro baxda caafimaadka insha allah aan ugu adeegi doono bulshada insha allahu tacaala
sharaf gaar baytaan maanta waraysigan aan idin siiyo bahda beerlula banaadir waxaan ka bartaa caafimaadka guud macalimiinteenna aad baan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee had iyo jeer ay noo baraan ama ay noo fahansiyaan cashirta xaqiiqna waxaan rajaynaa inaa heer buuxo xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helay arday isugu jirta danyar iyo agoon